yakunha limaahirin صinaaca fii daahirin bacduhm ashaaca buri bacduhum ashaaca wa kownuhaa ijaazada ahaanshaheeda ay tahay oo ijaazadii ay u sugnaato oo dee ciddii wax loo ijaazeynaya limaahirin ku isaga xari maahir ah macnaa aqoon sare u leh sinaacatan sinaac ahaan oo sancadiisan maahir ku ah aada aqoon iyo macrifo kule oo si fiican ugu tasarufayo waxaan sinaacada imanka halkana waa sinaacadeen xadiisigo dee culumtii markii kutub lagu qoriyo umuurahaas iyaduna waxay iska noqotay sinaacaadkay kaba ama waxyaalaha dee iyaguna mahaarada uba baaxane sinaacaadkun bay kaba mid yihiin saa ibnu khaldunba uu yidhaha muqadimadiisiyo oo ujeedadu waa ninkii cilmigan marka la eego kolba laysu ijaasaynayo xaadiqa ku ahaa aqoonta sare u lahaa si fiican ugu tasarufayayba kaas macnaa inay kaa u sugnaato kaa wax loo ijaazeeyo oo weliba fii daahirin fii shayin daahirin shay muuqda mucayana oon ishkaal lahayn sida bukhaari oo kale muslim oo kale kutubta mucayankaa ee macruufkee sanadkeediina la garanayo sanadkeediina hagaag loo dabdin karayo iyaduna ahaatay shaygaasi bacduhum culimada bacdigood arrinku inuu taasuu noqdo ayuu ashaacahu faafiyey oo uu muujiyey ama uu shardiyeyba maxay tahay halkana imaamkii weynaa shahirka ahaa ibn cabdilbar yuusuf xaafidkaas ama xaafid ulmawir albaxar si ibnu kasiirba kaba cabiro ayaa wuxuu isagu leeyahay oo uu shardiyayaa kolley oo uu leeyahay ijaazadani wuxun baabay dee u ansaxaysaa ama wax loo ijaazeyn karaa ruux aqoon horta waxan u leh waa taas oo welibana waxaan laysu ijaazeynayaana shay mucayan oo daahira hadduu yidhaaho wixii anigu aan weriyo o dhan de waxaa dhici karta waxa uu wariyey barhkood inaanu asaaniiddii si tooska ahayd ba helin asaaniiddii qaar ay dhacaan in sidii uu ku wariyey isaga ay kusoo gaadho si ka duwanba aanu bal markaa uu kuba wariyo umuura dhacayo ishkaal baa ka iman karaa ee shay mucayan oo isnaadkiisa la dabdinayo hagaag loo dabdiyey oon ishkaal lahaynna laysu ijaazeeyo cidda wax loo ijaazeynayaana ruuxa maahirka ay tahay ayuu isagu shardiyayba oo ujeeda nin kasta lama ijaazeyn karo waa nin aqoon loo macrifo leh welibana wixii laysu ijaazeynaya maha wax dee cumuumaad ama wax fara badan oo caam ah ee wax mucayanon ishkaal kaba imanayn sanadkiisa hagaag loo dabdin karo taas uu noqdo si uu ku wariyo sheekuna markaaba hagaag loo sugi karo kaasun baaba ijaazadu ku ansaxaysaa oo suyudi wastuxsinat min caalimin limaahiri washarduhaa yuczaa ilaa akaabiri bacnaa ijaazada waxaa la fiicnaystay in ruux caalime ay kasoo fusho ruux maahira oo dee ninkaa daalibcilmiga ama halcilmiga maahirka ana ay usoo fulayso markuu yihi istixsaan taa kaba cabiray ayuu kaba yihi washarduhaa yuczaa ilaa akaabiri intaa shardi lagaba dhigana rag waaweyn baa loo tiriyo de waaba ibnu cabdilbar waana kan aan hayno oo isagu waxa u leeyahy taasi waa shardi ee maha waxyaalahan kale la badsaday wax dee wax kasoo qaadiyo ictibaar ma laha wa kownuha aansheeday ijaazadii ay u sugnaato limaahirin ku isagu maahir ah sinaacatan sinaac ahaan oo ujeedadu fii sinaacati axaadiis ama cilmigan kolba laysu ijaazeynaya maahir kuba ah oo fii daahirin weliba fii shayin daahirin shay daahir oo muuqdo mucayanon ishkaal kaba imanaya saanidiisana ay tahay waxa laysu ijaazeynayo bacduhum culimada bacdigooda shaacow kaas buu faafiyey oo uu shardiyeyba bal markaa umuuraha hadii la yidhaaho dee aada bay u koobmaysaa waxyaalahan badan ee raggan mus markii dambe musnidada la baxayay markay da noqdeen si ibnu katiir shalayta aan kusoo aragnay casharkii da markay noqdeen un loo baahnayn inta hore aqoonba may lahayn oo cidiumay baahnayn markii dadkii aqraantooda dhammaadeen iyagii ay yihiin waxa meesha hadhay sanadkooda sheekha ay ka warinayaanna cid markaa la kulanto ahlu cilmi aanay jirin oo isaga xaggooda wax laga wariyo riwaayadiisi lagaba qaata sanad caaliya laga qaata ayaa sanadka caaliga n loogu baahday de umuurahaasoo dhan bay markaa agtooda qolooyinka tan shardiday ictibaar iyo qiimo saasa ma laha nin shan jir toddoba jir loogu yada saade xajaar oo kaleo lix jir ama shan jir ahaa markaa uu kaba warinayay zabidi oo sanadii uu kaba wariyey ama sheekha sanadii kitaabka bukhaari laga maqlay sanadii ku boqol ahaydna uu isagii noolaa oo lagaba warinayay oo kale lix boqol iyo soddon ilaa toddoba boqol iyo soddonkii dee taasoo kale waa umuurahaas un mooye haddii umuurahan la shardiyo waxyaalahaasi ictibaar weyn ma yeesheen oo barhkood baa san idhe laakiin intooda badan dee bal ictibaartan guudun bay qaateen marka wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala waalcilmu cilmi alijmaaliyu oo ijmaaliyo waa cilmi guud uun oo ladaa bacdin waa dadkan iyaguna mujiisiinta ama ladaa bacdin waa cilmi guud oo ninkan mujiiskii uu aqoon guud u leeyahay waxaan uu ijaazaynayo bal masalan ma ahaba aqoon kutubtii yaqaano ee waa inuu kitaabkan wariyo oo darisi iyo bacnaaj fulan ka wariyey ayuu garanayaa oo inuu waxyaalahan riwaayo u leeyahay waxaan u garanayaana ijaazada macnaheedu inay tahay inuu ruuxan usii idmayo oo u fasaxayo in lagaba wariyo waa intaa kitaabkii yaanu garaninba kitaabkii yaanu garanin oon macrifo ulahaaninbe haddaba kaasi cilmiga ijmaaligii kafaa waa ku filan yahay uun xagga sixadii ijaazada waa ku filan yahay ladaa bacdi barh agtood oo barh culimada kamida agtooda taasi waa kuba filan yahay oo maxaa adigu tan ugaba jeedaa kaa hore shardigii haddii laba yidhaah ninkani waa inuu waxaan macrifo u leeyahay min shaykhin yura daa fahmi kowdhe ama nin caalimo oo waxaan macrifo uule u ijaazaynaya aan idhaahno dee ninkii caamada ahaa ee waxaan magaciisa uun la qoray martii darsi kan oo kale la joogo la qoray ee meelaha dibaaqdii lagu qoray isagoo cidna aqoon kale aan lahayn waxaa la ictimaadsanayaana ciddii magaciisa qortay iyo kitaabkoo dabdisan oo usuushiisii la garanayo ay tahay meesha waa ka bixi lahayoo macrifaba uma laha kitaabkan oo sidaa dee xajaar iyo amsaashood kitaabkan bukhaariya lagu dul aqriyayey bal iskadaa macrifo inuu yeesho mau aqriyi karahayn aqrin hadduu israa aqri maba aqriyi karahayn y qur'aanka iyo waa nin umiyu ahaaba dee qur'aan raggii waaweynaa xufaadii islaamka birzali lahaaye lahaaba markaa dahabi lahaa ibnu kasiir lahaa iyo xufaadii adduunyadna way isugu timi oo ki shalay nalaa ilaa boqolkan way kaba wariyeen marka taas oo kale de haddii la yidhaaho dadkaasi way baxayaan meesha laakiin maxaa xaafid ibnu sayidinaas la yidhaaho kale iyo dee amsaashadu waana raggan dee tawasucan badan laba yimi arrintuna ahayd iyaga lama ictimaadsanayna ninkii dee dibaaqda qoray magaciisa qoro siqa aho mufiidkii oo la garanayo oo dabdisan kitaabka iyadna asalkan iyo sheekha xataa lagaba warinayo isagu kaba warinayo usuushiisii lahayo oo dabdisan oo raggii xufaada ah iyo culimadii ay dabdiyeen taasuna waa isagii bal markaa sanadkii un dee isagii in laga qaato un baabay ahaydba haddaba wuxuu leeyahay haddii ninkani si guudun uu garanayo inuu riwaayo leeyahay horta wax warinayo waxyaalahan wariyey garanayana ijaazadu inay tahay fasaxid uu fasaxayo intaas yaanu kitaabkii iyo macrifo iyo maxtawihiisii uba lahaanin be culimada qaarkood agtooda taasi way ku filan tahay in la yidhaaho waa nin caalimo wixii garanayo wixii aqoon buu u leeyahy waa cilmi ijmaaliya waa wax guud uun maha cilmi tafsiiriya waana dee ibnu sayidnaas oo kale bal taas buu sheegaya waana kolley dee malaa dariiqada iskaga wada camal fale intuu yahay marka wuxuu yidhi faqalamaa waxa yar yuujadu in la helo intifaa waa intifaaun anfoobid uu anfoobo lishardi shardigii sixada ee ijaazadaynu soo aragnay inuu meesha kaba baxo ruwaadii dee wax laga warinaye asaa musnidiinta ahayd uu markaa shardigaasi uu anfoobo oo la yidhaha shardigii lagama helayo markaa haddii tan la yidhaaho aada bay naadir u tahay oo shardiga dambe wuxuu inoogu sheegayaa bal haddaan idhaahno cilmiga ijmaaliga ee guud ee inuu wax warinayu riwaayo waxaan uu wariyey un aqoon u leeyo ruuxi u garan taa idraagiisaasi jiro ijaazadna inay yaanu axkaamteedaba garaninbe idan iyo fasixidun ay tay uu garanayo haddaan idhaah waa lagu kaaftoomayaa dee raggii ruwaadda ahaa ee caamada ahaa ee iyagu culimadu ay wax ka wariyeen intaa waa la garanayeen intaa waa laga helayo markaa shardigii meesha kama baxayo shardigii waa waxaan helay ayuu noqonayaa raggaas ama haddii ruux intaaba laga waayo oonu riwaayo inuu leeyahay garanahaynba oo waxa weeyaan ijaazadu waxay tayba aanu garanahayn yada dee kaasi ehel uma aha in laga taxamula ijaazo iyo samactoona ijaaziya tamactoona oo bal markaa wuxuu leeyahay tan dambe haddii cilmigan ijmaaligan ku kaaftoono dee dadkii ruwaadda ahaa ee caamada ahaa ee wax laga wariyo culimadu ay asaaniidda kaba wariyeen ay asaaniiddan ugu baahdeen shardigan waa laga helayo markaa shardigii waa jira oo shardigii oo dee inta badan waa naadir in la yidhaaho ruuxan intaas aqoontaag yaree guud maba laha in la yidhaaho oo markaa la yidhaho ansixi maayo ee bal markaa shardigaas ruwaaddii waa laga helo dee shardigii markaa waa waxaan haysano ijaazadna ay ku ansaxayso wاlcilmu cilmi alijmaaliyu ijmaaliya cilmiga ijmaaligana waa taan soo sheegnay kafaa cilmigaasi waa ku filan yahay oo xaggii sixadii ijaazada ama ruuxan in la yidhaaho waa ruux wixii aqoon u leh ladaa bacdin culimada qaarkood agtoodaba waa ibn sayidinaas iyo siduu yihi faqalama marka haddii cilmiga ijmaaliga lagu kaaftoomeen soo sheegnay ah inuu ruuxani garanayo inuu waxaan riwaayo u leeyahay ijaaza waxay tahay in si guud uu garanayo haddii taa laba ku socdo qalamaa waxa yar yuujadu in la helo oo dee dadkii ruwaadda aha ee cawaamta ah ee wax laga warinayay lagaba helo intifaan foobidii waa intifaaun lishardi shardigii sixada ijaasada shardigan cilmiga ijmaaliga inuu meesha kaba baxay oo macnaa wuxuu leeyahay dadkii cawaamta ah ee wax lagaba wariyey ee ruwaadda ahaa ama muslimiinta ahaa ee isnaadkooda loogu baahday ama silsiladii si ay u xidhiidho intaa yar ee cilmigan ijmaaliga kooban waa laga helayay oo intaas marka kole dii kaa la helana waa lagu kaaftoomayaa sixada ijaasada bal ka bax haddaba abyadaas isku midka ahayd marka wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu taعaalى bilafdi aw bilkhadi duna sababin aw sadarat bada sababi aw sadarat bacda wuruudi طalabi marka wuxuu hi takunu waxay ahaanaysaa ijaazadii oy kuba sugnaan bilafdi lafdi ayay ku sugnaanaysaa aw bilkhadi ama qoraal iyo khad bay kuba sugnaan duuna sababin sabab la-aan oo sheekhu iyadoon cidi weydiisan oo ninkii isaga ijaazeeyey un aw amase sadarad ijaazadii way soo fulaysa soo fulaysaayo ninkii mujiiskaabay ka soo fuli bacda wuruudi dalabi dalabkii iyo weydiisii intii uu soo fulo daalibkii ka soo fulay ama ciddii kale u dalbaysay dee dadka yaryar oo kale uu ka soo fulay dabadeed ayaabay ijaazadaasi soo fulaysaa imika iyada inta maat wax weyn oo saasa ma sii ahaye ijaazadu haddaba kol haddaan ijaazadiiyo qaybaheedii soo aragnay anwaacaheedii oo anwaacadee ilaa sideed noocaba markaas maca alijaaza calilijaaz haddaan ku darno waaba inihii laynoo sheeg sheegay halkan aynu kusoo aragnay aan soo aragnay ijaazadaasi kol haddii uu sheekhu afka un ruuxii uga ijaazeeyo oo ihaa ajastu laka marwiyaati ama ajastu laka kitaab albukhaariyiba saas oo kale uu yidhaaho hadal uun ay tahay taas way ku ansaxaysaa oo dee taas way kuba sugnaan waxaa kaloo ku sugnaan iyadoo ijaazadu maktuubo noqoto uu qoro isagoo dee markaa uu qoragana niyeysan ama lafdiba raacinaya oo uu qoro sida dee ijaazaadkan dee intooda badan waaba qornaayeenbe maktuub uu qoro inuu yidhaha kitaabkaas ama murawiyaadkayga ama waxyaalahaasaan ku ijaazeeyo qoraal way noqon haddaba labadoodubana kol waxay noqdaan iltimaasiliyo ama sababliyo sheekun bay xaggiisa uu ruuxan isagu la doono inuu wuxuu ijaazeeyo ama afka uga ijaazeyn ama u qorayay iyadoo codsi xaggiisa kasoo fulay jirin awqaada qaarkeedna waana ti aada u badnayd iyadna aada bay u badnayd be waxay ijaazadani imanaysaa dalab dabadi oo macnaa ruuxii ijaazada doonayay ama ciddii isaga u doonaysay haddaanu aqoontaa iyo heerkaa gaadhsiisnayn weydiisigiisa dabadeed ayuu sheekhu ijaazadii ama malfuudaha noqoto ama waxa weeyaan maktuubahaba noqotay qoraya marka waxaana jirta so de aan kitaabka sharx nukhbaba kuwa soo aragnay waana xaakim iyo qowlkiisiie culimada qaar baa waxay u isticmaaleenba markay ijaazada hadday ijaazadu malfuudo ahayd wax lafdi un ay ahayd shaafahani fulan waa cibaaradaasay isticmaaleen waana cibaaro ijaaza ay u isticmaaleenoo aan ahayn walow shaafahani d ay keenaysay ruux ruux la hadlay oo iyagoo ishor jooga laba hadlay mushaafahadu taas bay keeniye ay laakiin ijaazadii malfuudada ahayd bay u isticmaaleen oo xaakimese ay sooba naqliyeen haddii waxa weeyaan ijaazadu qoraal ay ahaydna kataba ilaya fulan oo kitaabada inoo dambaysa aan ahayn ee macnuhu waxa uu yahay waa ijaazo loo soo qoray taas bay u isticmaaleen bal labada xaalaba way noqonaysaa labada xaalaba way ku sugnaataa intaa wey bilafdi takunu waxay noqonaysaa ijaazadii bilafdi hadal lagu hadlay aw bilkhadi ama qoraal la qoray oo duuna sababin sabab la-aan ahaatee ujeedadu waa iyadoo dalab jirin ayuunbaa sheekhi ruuxan u ijaazeeyey aw amase sadarat way soo fulaysaa ijaazadii sheekhi bay kasoo fulaysaa sheekhi baa wax ijaazeyn bacda wuruudi dalabi codsi iyo dalab aroorkiisa uu soo arooray ama uu yimid dabadeed ayay waxa weeyaan kuba soo fulaysaa ujeedadu adugu markaa waxa weyan malfuudana way noqotaa maktuubo way noqotaa taasi bacda dalab way noqotaa kolkolna de sheekhi oo xaggiisa kaba bilaabayna way noqotaa wey bal faaidada ugu dambaysa ee safxada dambena oo itqaan uu kasoo naqlinayana waxa idinkaa eegan doonaa waana itqaanku kitaabkan dee culumta qur-aanka kuwadeeda uguba ahamsan kaba mida ee suyuudi leeyahay ee madbuuca dabcad kala duwan الرaaبع المناawلaة ti afraad waa isu dhiibitaankii iyo munaawaladii waa wixii la isu dhiibayey oo munaawaladu waxa weeyaan bal maala waa sheekh dee kitaabkii kalena waan kuba soo aragno waxaan aad bay isugu keen yar de waa wax inoo cusbaayo oo inagoo nasri kusoo aragno maa nadmi kuba arkaynaaye masalan kitaabkii bukhaari ayaaba sheekh kuu dhiibay gacantuu kaa geliyey uu ku yihi kitaabkaa hebel baan anigu ka wariya ama sidaasaan ku wariyaaye iga wari kitaabkiina faruu kaagaba qaaday oo uu kumilki siiyey ama mudduu kuu daynaya siaad nuskhadiisii asalkaayde uu saxday weeyaane adiguna aad uga qorato ood dee uga naqashatood kuba saxato bal taas bay munaawaladu tahay suurooyin kalena way yeelataa haddaba munaawaladaasoo waa qeyb ijaazadii un kaba mida waa ijaazadii oo ay wax kale laba socdaan oo ziyaadi ihiye bal markaa taas ba uu halkan inooga sheegaya oo wuxuu ihi in taktarin hadday munaawaladaasi iyo isu dhiibitaankaasi ay la xidhiidhsato bid-idni fasixid oo kitaabkii markuu u dhiibay uu u sheegay sida uu ku warinayo uu idhaa iga weri waan ku ijaazeeyey idan kuwa kaase fahiya munaawalada almuqtarina bilijaaza aclaa ijaazatin waa aclaa anwaaci lijaazati ijaazada qeybaheeda iyo suurooyinkeeda aynu soo maray iyada ugu sareyso ijaaza tii ugu sareysayba waa ijaazadii mucayan ruux mucayana wax loo ijaazeynaya shay mucayanana loo ijaazeynayay markay raacdo dee kitaabkii oo laysuba dhiibaa suurooyinka ijaazada o dhan ta ugu mudan weeye iyada ugu sareyso kol haddii idan laba socdo markaa bal taas wey oo in taktarin munaawaladii dee munaawaladina xagga hoose waa ka idinku tacriifiyey laakiin hamsa ka maqan ficilkood dee cada maaha imaka halkan waa masterkii acdaa wahiya icdaau shaykhi halkaa hiyada dabadeedun hamsadii masterkaas ayaa dhacsan ee waa ku kordhinaysaano wahiya munaawaladu icdaau shaykhi aطaaliba shay-a min riwaayaatih ayuu siinaya markaasuu odhanaya hada min xadiisi aw marwiyaati ee igaba wari taas oo waan ku ijaazeeyey taas buu odhan bal haddaana ijaaza la socono way inoo dambaysaa marka wuxu uhi in taktarin munaawaladu hadday la xidhiidhsato bilidni fasaxid ijaaza laysu idmay fahiya iyado oo laysu fasaxay warin fahiya iyado aclaa ijaazatin waa ijaazata ugu sareysa ama aclaa anwaac lijaaza ijaazadu qaybihii ay lahaydba ta ugu sareysa wey waayo intaasuu kaga baxay horta dee bal xukumka marka wuxuu yihi haddana asamaacu maqal sheekh lafdigiisa wax laga maqlo ama lagu dul aqriyo ayaana awlaa ka mudan minha oo dee bal anwaacdii ijaazada hadday ugu sarreysay oo ijaazadna tii saddexaad ee duruqdii taxamulka ay ahayd oon soo aragnay asamaac min lafdi sheekh iyo alqiraa'a cala sheekh labadaasna ay horeysay samaaca ayaa ka mudan iyadoo aad ba haw sareyso ha u mudnaatee laakiin maqalka sheekha wax laga maqlayo ama isaga lagu kor maqdee isagii uu dhegaysanayaba isna waa cardigii ayaa halkan ka raajaxsan oo ka mudan dee culimo kala duwan iyaga agtooda oo dee axmed iyo abi xaniifiya shaaficiya ay kaba mid yihiin wasaxaxahu fi taqriib daydinta allana waa imaam nawowi kitaabkiisa taqriib ee uu markaa mukhtasaraadka dee culum lxadiid kaba mid ah fahy asamaacu awlaa minha laakiin qolooyin ba iyagu taa aan qabin oo wuxuu hi waa cinda malikin malik agtiisa waa imaamkii imaamu daari lhijra tucaadilu way u dhigmaysaayo waa munaawaladii lahu lisamaaci wa cinda malikin tucaadilu way u dhigmaysaayo munaawaladu lahu samaaci oo samaaci isagu haddii kitaabkii sheekhu kitaabkiisii kuu dhiibo uu ku yihaa iga wari wuxuu leeyahy waa quwatu samaaco samaaci bay lamid tahay bo samaaci bay laba siman tahay oy uba dhigmaysaaba taaba weeye marka halkaa muxuu ihi cinda malikan raximah llah wa khalqin kasiirin min almunaawala halkaa mintaas waxaa ku yar dusha ku qoran doontaan sadee nusooyinkaba ana almunaawalata almaqrunata biljaz hadalkuna waa sida ku ansaxaya mintu maaha waa ana oo malik iyo khalqi badnaa agtooda halku beytka ku taxliilinayo ana almunaawalata munaawalada almaqruuna bilijaazati lahu macnaa waxa weeye waa lisamaacide lahud waa lisamaaci samaacu maha matniga waa fasiride tucaadil ay tusaawi fi lquwa rutba oo bal marka wuxuu leya wa cinda malikin malik agtiisa lahu macnaa tucaadilu munaawaladu way u dhigmaysaa oo way la simantay bal lahu samaaci bay laba simantay marka bal intaas waa xagga rutbadeeda eeg xukumkeedii waa inoo sheego aclaa anwaac ijaaza o de waa ariwaaya biha saxiixa weeye horta in waana aclaa anwaac ijaaza xaggii bal marka la eega rutbadeedana akar culamaa samaaca way ka hooseysaa way ku xigtaa un laakiin waana qowlka raajixa maanta imaam malik iyo qolooyina samaaca waabay laba siman tahay marka wuxuu ihi inta ku haddaba hadday tahay oo munaawaladaas dhiibidan uu sheekhu u dhiibay kitaabku tamriik milkisiin uu kitaabkii milkisiinayo oo uu siinayo fadaaka lamsar waa sida mudan ee aada iyo aada u fiican oo waa ta ugu horeysa yari waa beydkii dambe yari waxaa soo raacaya waana beydkii laba boqolood ee kitaabka halkan marayno imaka yari waxaa soo raacaya balaaban idin taala hadda saxdo xagga hoose laakiin waa caadiya way saxan tahay yari tamriiga waxaa kusoo xiga icaaratun caariyeyn uu kitaabkii caariyeeyo uu daayo inta uu ka qoranayo taas baa kusoo xigta facardun marka fayari icaarada waxaa soo raacaya cardun bandhig sheekii loo bandhigo kitaabkii oo waa cardigii qiraa'ada buu ahaa kii hore kani waa cardigii munaawalada sidan kitaabkii kaleba kuwa soo aragnay oo isaga loo bandhigaya kusoo xigaya oo suurad kale ah maxay imanka halkan tahay bal iyada waanu aragno arrinteedu way noo caddahaye laakiin de si ay munaawaladani ay miisadan gaarka ijaazadii mucayanka ama wax mucayana laysu ijaazeynayo ay fadiilo iyo miise ka yeelatiyo dheeraad maxay noqonaysaa suurada ugu mudani waa kitaabkan sheekhu uu raawigiisan ama daalibkiisa uu dhiibay inuu u daayu milkisiiyaba oo uu qaato markaa waa nuskadii sheekhu qortay saxday usuushiisii lagu saxay ee la ogaa tiisii inay tiyo riwaayadiisii asaaniidiisii ayuu guud ahaan siinaya waa suurada ugu sareysa markaa iyada marka la eego sayaalahay kuba dhacdo haddii taa aan la helin maxaa kusoo xigaya iyadoo kitaabkii sheekhu caariyeeye tilmiidkii bil laba ama inta uu ka qoranayo uu u daayo isaguna wixii intuu naqilo muqaabaladii aynu soo marayna uu ku sameeyo xadiis xadiis ugu kitaabkan iyo nuskadan se iyo dee ti asalkii u isugu saxdo si ay nuskadiisani dabqal asli ay u noqoto waa ta ku xigta oo hadhow kitaabkii loo celinayo maxaa mid saddexaad ba noqonayso taa ka martaba hooseysa daalibkiibaa imanaya sheekiibuu nusqooyinkii lagaba qortay ama dee usushiisa lagaba qortay ee axaadiistiisa ahayd buu u keenaya markaasuu u bandhigayaa sheekii sheekina kitaabkiibuu u fiirsanaya waa rogrogayaa waa nin baraarugsan si bal wax kusoo kordha iyo wax saqadiya waxyaalaha uu ogaado markuu hubsado kitaabkiisi iyo axaadiistiisii inuu yahay ayuu kusoo celinaya u odhanaya waa riwaayadaydii aan hebel kaba wariye iga wari ee kitaabka ardaygaa la yimi markaa sheekhi laakiin uu ufiirsaday wuxuu hubsaday inay riwaayadiisii tahay markaasi usoo celiyo waa nuso taasna waa cardulmunaawa la yidhah cardigii qiraada haddaan soo marray cardulmunaawa la yidhaahno taasna iyadna waa suuro taasoo raacayso intuba waa suurooyin miise leh dheeraad loo ijaazadii mucayanka ahayd ka horeysa intuba waana munaawaladii acla anwaac ijaaza ayay noqonayaan intaa wey marka inta ku hadday tahayba oo munaawalada almaqruuna bilijaaza tamliika milkisiin nuskadii la milkisiinayo daalibkii fadaka alamhalu waa ka u fadli badanee anwaacda munaawaladii almaqruuna bilijaasa ka ugu sareeyo weeye yari waxaana soo raacaya icaaratun caariyeyn la iscaariyeeyo obaltaas facardun waxaa kusoo xigaya haddana cardi daalibku u bandhigo kitaabkii sheekha uu tuso sheekuna u fiirsado markaasna uu ijaazeeyo intaasba wey bal markaa wuxuu ihi haddaba munaawaladu markay ijaaza la socoto waa taa kolkol maxaa dhacaysa sheekhu inuu kitaabka u dhiibo daalibkii oo uu yidhaha hebel baan kaba wariye oo iska aamuso mabu ijaazayn waa u dhiibay un ama kitaabkii hamilkiisiiyo ama ha caariyayo suu doona haba noqotee laakiin ijaazadii baan la socon waa munaawala mujarada min alijaaza tii buu sheegaya wuxuu hi in fuqida haddii la waayo in munfasixid laysu fasaxay eg oo riwaayadii laysu fasaxay fafii qabuuliha xagga hoose waa caadiya matniga ayaa khada u jiraaye fafii qabuuliha aqbalkeeda la aqbalay ijaaza munaawaladaas khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo wujida la helay culimada dhexdooda lagaba helay oo waxay tani tahay kitaabkiibuu u dhiibay uu sheegay cidduu kaba warinayey laakiin wuxun buu yidhi aniga waa marwiyaadkaygii unbuu ku gaabsaday muu odhan igaba wari muu odhan waan kuu ijaazeeyey muu odhan iyada taas miyuu daalibku ictimaadsan karaayo sheekii wax kaga warin karaayo marka uu odhan karaaba dee can fulan uu meesha odhanayaaba ama ajaaza li fulan odhanaya marka taa wuxuu leeyahay khilaaf baa jira bayna alfuqahaai walusuuliyiin waana intooda badan way manceeyaan dawaaif muxadisiinta ama rag muxadisiinta kamid oo ku camal falayna ama tan yidhi way banaan tahayna way jiraan iyagoo iclaamka inoo soo socda ay barhkood yidhahaan waxbaa lagu warin karaa kala mid dhigay taasba weeye kollay kalaamka ibnu katiir iyo waxna waa u laabmi kartaan bal markaas waa yahay in yar baan cibaarada yar sixi doona cashirkan oo iska joogsan waktiga dhacay marka wuxuu yihi haddaba in fuqida haddii la waayo in fasaxid laysu fasaxay oo waxa weya munaawaladii way jirtaaye laakiin ijaazadii baan la socon fa fii qabuuliha aqbalkeeda la aqbalo khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo wujida la helay marka bal xaggaa markuu khulfun wujida qabtay ayaa wuxuu uhi bayna alfuqahaai walusuuliyiin almaaniciin oo fuqahada iyo usuuliyiintu way mancinayaan wa bayn ahlixadiid see maana ahluxadiidka dhammaantoodna kumay wada cabal falin de waa qolooyin ahluxadiidka kaa mida oo yihi dee kol haduu ogeysiiyeyba waa iska nooc cidan baa meeshii yaala marka maxaa dhacay halkaa bal cibaarada ayaga wa bayna ahli xadiidi qaala mujawiziina kabni salax waa tarkiib aad arkaysan de inuu khalal iyo uu ku jiro dee muhalhal yahay kolleyna sawaabka cibaarada horta waxa weeye in bayna ahli xadiidi mujawiziin qaalada meesha laga saaraya marka almujawiziin waa ahli xadiidkii bay nacti uba tahay oo bayna alfuqahaai walusuuliyiin almaaniciin eeg waa muqaabilkii maaniciine wa bayna ahli xadiidi almujawiziin cibaaradu taas ma tahay markaasa maxaa imanaya qaala kabni salax markaa kabni salax kaaftina ziyaaday noqono marka waxaa dee asalku ahaa cibaaradu haddii aanay cibaarada qalad jirin madbaci weliba iyada nafteeda xagga sheekha magacawigiisa qaala bnu salax markaa taa la yidhaah oo hadalkii maaniciina mujawisiin baa qaabilaysa bayna alfuqahaai walusuuriyiin almaaniciin wa bayna ahli xadiidi almujawisiin markaasaa waxaa imanaya qaala kabni salaxna kaftigeedu waa khada oo waa ziyaado oo markaasa halkaa ay imanaysaa marka nuqdo la qoro libicdi a la qoro qaala bnu salax wa cindi taaba weyn horta cibaaradu saasay ku saxan tahay laakin waxaa jirtaa qaala bnu salaxdu waa laba xaalo mid mid inay tahay khada madbaciya ibnu salaxba sheegitaankiisa la sheegaa taas waa mid waana wax dhow oo de waxay la tahay sheekha shaarixa taasi kama qarsoona waana yarlibun min kitaabkan oo keliya haysoon kolley funuuntii kale ama kutubtii kale lama aqoon waa dee qaladkiisa iyo wixiisa unbuusan kuba wadan taas haddii ay khada madbaciya noqon weydo waa waham shaarixa kaba dhacay ibnu salax sheegitaankiisuba halkan ee sawaabka cibaaradu waxa weeye in la yidhaaho qaala suyuudiyo hadalkan suyuudi baa le sharxiisa taqriiba uu tadriiburaawi ayuu ku leeyahay ama hadalka iyada khadimee ibnu salax halkan cibaaradiisu wuxun baabay ahayd markuu soo sheegay hadday munaawaladu mujarada can اlijaaza fahadihi munaawalaة mukhtala la tajuuzu الriwaayaة biha wacaabaha غayru waaxidi min اlfuqahaaءi wاlusuliyiin calى اlmuxadisiina aladiina ajaazuuha wasawaqu riaayata biha intaasunbuu kuba dhaafay isagoo marka damba khadiim ijaazadeeda kasoo naqliyey sheegayna bal xaggii mclaamka inoo soo socda dhinac inay kaba shabihi karto sheegay intaas ama hadalkan ah markuu taas soo dhigtay suyuudi baa lahaa oo halkan dee sawaabka waxay aleed qaalo suyuudiyo in la yidhaaho oo marka ama khada madbaciya weeye haddii kale waa waham un ama dee sabqunad sabquqalam haba noqoto sabqunadar haba noqoto cibaaro ku dhaweyda uu eegayo ibnu salax ku lahaa iyo labadan dee ishu intay ka booday tan ha arke laakiin cibaaradan suyuudi baa leo qaalo suyuudiyo wa cindii an yuqaala in kanat ilmunaawalatu jawaaban waana hadalkiisa dee kuba sugan waxa weeyaan kitaabkiisa tadribu raawi weeye bes waxaa inoo hadhaya un intaanu ijaazadii kaba bixin qaybaheedii oo dhan alfaadaha la odhan doono bal ninku ijaaza hadduu wax ku wariyo ama munaawalo marka dambe isaga laga warinayo muxuu odhanaya cibaaraadku isticmaalaya waa alfaadii adaha taasna abyaada dambe inoogu iman allah subxana watacala aclam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وسلنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا لفظ الراوي بالمناولة والإجازة معا أو بأحدهما فقط raawiga lafdigiisii ama si uu odhanayo uu kuba dhawaaqayo cinda aladaa munaawaladii iyo ijaazadii marka ay wada jiraan ama mid ahaan un uu wax ku wariyey oo shalay waxaan soo aragnay bal munaawaladii ijaazadna way nooga horeysay labadoodubana duruqda taxamulka ayay kaba mid yihiin bal wixii kuba sugnaana waan soo aragnay haddaba haddii shaksigu ama raawi markii horeba kayfiyadii wax uu ku xambaaray ay ijaazo ahayd ama munaawalo ahayd marka dambe isaga laga warinayo bal waxa uu odhanayo ee lafdigiisa ama alfaadii adaha iyo gudashada alfaadeedii ah kuwa hore waa ujuhdii iyo kayfiyaadkii taxamulkay ahaayeen khaasatan labadan inoo dambeeyey tiiba ayuu cunwaankani uu yaalaa markaa naadimku wuxuu yihi raximah llahu tacaala وفيه ما حدثنا وأخبر يسوق عند بعض من قد غبر ثم بيان الواقع المعور وما عليه للكثير العمل أنبأنا لبعضهم قد ظهر ولفظ أن بعضهم قد أنكر وحر الشيخ رحمه الله تعالى حدثنا إطلاقا ما استعمال حدثنا حدثنا والله استعماله تاس يا وأخبر وأخبرنا والله استعمالا فيهما لبدا سورينها إنه ومناولة إجازة الله استعماله يسوق أوبنايهي استعمال كاسي عند بعض من دد بركود أكتود غبرة وددك هورا متقدمين تا بركود iyo qolooyinkii khaasatan munaawalada yidhi ijaasunbay laba mid haystaa imaam maalik iyo munaawalada layidhi samaacunbay u dhigantaa sida imaam maalik iyo ibnu shihaab iyo iyaga in la isticmaalo ruuxu isagoo ijaazo ama munaawalo wax ku wariyay khaasatan munaawaladii xadahanaa ama akhbaranaa yidhaahaa waaba shay bannaan oo kaba soo qaado munaawaladii ijaasa ay laba socotay ama se munaawalada dee inuu yidhaaho samaca ay idhaaheen way u dhigantahay xadasan ay yidhaha agtooda way kuba banaantay qolooyinka qaarkood waa dad koobane waana qolooyinkii iyagu yidhi saynu shalay soo aragnay hiyo tucadi ku xambaaray uu kuba wariyay caddaynteeda la caddeeyaa almucawalu waxay culimada agtooda la ictimaadsado ee raajixee muctamadkaa weeye wamaa kii weeye kaa bayaanulwaaqic alcamalu camalkuna uu ku sugan yahay calayhi isaga korkii lilkathiiri waa dee lilkathiiri min ahli lcilmi in badan oo ahlilcilmiga ka mida ama intooda badan camalkoodna uu kuba sugan yahay oo haddii bal qolooyin hore ay xadasanaa iyo akhbaranaa munaawaladan ijaasada laba socotay ama ijaasada ay u isticmaaleen barhkood iyada taasi ma aha qowlka muctamadkaa cinda ahli lcilm ee qowlka صaxiixa jumhuurulculamaana ayagu ku qabaan waxa weeye si waaqica ahayd ee jirtee dhacday ruuxani uu wax ku wariyey in la caddeeyo oo bal masalan dee isagu ruuxu munaawalaabuu wax ku wariyey ijaaza laba socota ama ijaazaabuu kuba wariyey inuu waaqicii caddeeyo waaqica suu caddaynayaana waa isagoo idhaahaa maala haddii uu doono labadaa ha qaydo oo ha yidhaaho xadahanaa fulanu muna fulanun munaawalatan ama akhbaranaa fulanun ijaazatan oo waaqicii buu caddaynaya ama wax kaba sii cadoo xadahanaa iyo akhbarana yaanu isticmaaline naawalanii fulanun waadina lii fii riwaayatih ama ajaaza lii fulanun umuuraha caynkaas ee xaqiiqadii iyo sii jirtay taxamulka uu ahaa caddaynaya in la isticmaalo oon la idlaaqin xadasana iyo akhbaranayne wax horeynu usoo maro loo yaqaanayo samaaci ama qiraa'adii baa loo yaqaanaye taas baa asida muctamadka ah raajixa taas baana sidii camalkii ay ku camal faleen intoodii badnayd ee inaha kooban ee uu soo naqliyey ee uu soo sheegay inay kuwaa idlaaqeen mooye bal taasba wey oo uma bayaanulwaaqici bal taa dabadeed caddaynta la caddeeyo sii jirtay ee waaqac ahayd waaqaca waxooda waa si uu ruuxani ku wariyo wax ee taxamulkiisu ahaa in la caddeeyo ayaa almucawalu isagu ah waxa la ictimaadsanaya raajixa cinda ahlilcilmi muctamadka ah ee qowlkooda saxiixii kaa weeye oo macnaa cibaaro uu u isticmaalo ama cibaaraadkaa waaqicii caddaynaya ee laga fahmayo marka la sheego waaqici haddii la yidhaha xadahanaa akhbarana inay samaac ahayd samaaci baa loo isticmaalayy akhbaranaa qira'a loo isticmaalay waa kuwa tan kuba idlaaqay barhkoodna markaas si waaqac ahayd fasiritaankeed ama caddaynteed kumaba sugno si uu ku taxamulay haddaba taa oo la caddeeyaa ayaa almucawalu iyo wamaakiina ah bayaan markaa in waaqaca la caddeeyo alcamalu camalku calayhi korkiisa uu ku sugan yahay lilkatiiri dadka badan ee ahlucilmiga ay kuba camal faleen waana bal ay iyagu kuba dhaqmeen oo camalkooda taa weya anba'naa libacdihim qad dahara walaftu ana bacduhum qad ankara marka wuxuu uhi anba'naa isticmaalu anba'naa lafdiga anba'naa oo la isticmaalo ijaazada loo isticmaalaa qad dahara uu muuqday libacdihim barhkoodba u muuqday oo ujeeddada culimmada qaarkood ayaa ijaazadii waxay u isticmaaleen amba'anaa ayay isticmaaleen khaasatan raggoodii dambe iyo muta-akhiriintii baa taa isticmaalay oo bal markaa xagga isticmaalkuna lafdiga markaynu luqo eegno akhbaranaa iyo amba'anaa wax farqigoo lagu kala farqin karaa ma jirto gees kalena raggii hore mutaqadimiinta amba'anaana wixii ay dee maqleen ama ay aqriyeenba ayuunbaabay u isticmaali jireen oo farqi uma u dhaxayn xagga isticmaal laakiin beryihii dambe iyo quruuntii dambe waxaway iyadoo dee istilaax untae xagga luqada aan wax lagu kala sooco aanay jirin laakiin istilaaxdad ay samayseen un ay tahay ayaa wixii ijaaze lagu wariyey ayaa loo isticmaalay lafdigan ama cibaaradan amba'ana loo isticmaalay marka iyaga barhkood xaqiiqaday caddaynayeenoo waa sida bayhaqi oo kale oo isaga tiisa wax labsiga kumay sugnayn oo amba'ana ijaazatan buu odhan jiray oo ijaazada akhbarana iyo xadasanaa ma odhanayn isagoo hadda waaqicee caddaynaya ee laakiin lafdiga amba'ana buu isticmaalay lakiin qarnigii shanaad ba aakhirkiisii ama markii laga soo gudbay qarnigii shanaad ba laga soo gudbay waxay noqotay lafdigan amba'ana in ijaaso loo isticmaala wax shaa'ica inay iskaba noqoto oo zabanadii dambe way fara badnaatay taasi ama curfibaaba iska noqotay muxadisiin iyo shay iskaba shaayaca ee waqtiyadaa hore ayay ahayd taa barhkood u isticmaaleen ta kalena ay dee tii hore iyo isticmaalkii hore ay u isticmaalayeen marka wuxuu uhi amba'anaa lafdiga amba'anaa isticmaalkiisa la isticmaalay ijaasadii loo isticmaalaa qad dahara waa muuqday libacdihim dadka muta-akhiriinta ah ee dambeeyey baama barhkood ayuu uba muuqday beydka uu halkaa hoose kaba dhigtayna ciraaqi baa alfiyadiisa kule suu isaguba sheegayoo wa bacduhum yakhtaaru fi lijaaza amba'anaa ka saaxibi ilwijaaza oo dadka qaarkood markay ijaazo noqoto waxay u doorteen cibaarada adaha la isticmaalaye marka dambe shaksigii ijaazo wax ku wariyay uu warinayo amba'ana ninkaa wijaasa kitaabka la idhaa leh ho e waxa weeyaan alwijaasa fi tajwiiz اlijaaza ayaa la idhaha ijaazaadkun buu kagaba hadlaa magaciisana waa ka xagga hoose idinku sheegay walow makladka yaala uu awowgii yahay amba'naa libacdihim qad dahara walafdu ana bacduhum qad ankara marka wuxuu uhi waisticmaalu lafdi ana ana lafdigeedoo la isticmaalo xaggii werintii loo isticmaalay ijaazadu ay kuba jirtay la isticmaalo bacduhum culimada bacdigood qad ankara waa inkiray taasoo wuxuu leeyahay ina kuma sugna inay ijaazo waxaan yahay tilmaamaya oo ishcaarkaasi kuma sugno dee xaggii dee tasaa daraaddeed barhkood waxay idhaaheen waa dee isticmaal iska fog bay leeyihiin oo baciid oo way inkireen haddii qolooyin bay isticmaaleen waa la isticmaalay markii dambena iska waxaaba iska noqotay wax istilaaxdee khaasatan muta-akhiriintu ay leeyihiin oo iskaba badan oo maxaa halkana yahay kolley waxaan filayaa dee kitaabkii kale iyo waxyaala waan kuba soo aragnay markii mucancanka meeshiina sida aan haynay annada iyo canta oo kale isticmaal waa kii hore la isticmaali jiro kaa ay deeba ma mutasilba mise maaha ay halkaa kaga hadlayeen qarnigii shanaad dabadeedna waxay u isticmaaleen annada iyo can iyo canta labadaba ijaasada sheekha cidda ka dambaysa dhacda ayay uba isticmaaleen markii dambe oo weliba shaa'ic bay iskaba noqotay oo way wax iska badan bay noqoteen laakiin culimada qaarkood baa leh ee taa wax ina tusaya ayaan jirin oo imika anadanu sheegaya waa iyadoo laba yidhaaho waana khaasatan sheekha cidda ka dambaysa ijaazadii sanadkiisa kuba sugnayd oo ruux baad wax ka maqashay ama aada ku dul aqriday isaga laakiin si uu ku taxamulay baa ijaazo ahaa halkaasi ay cibaaradaa ay u tilmaamaan bay lafdiga anna isticmaalayeen oo iyadoo loo yidha akhbaranaa fulaanun anna fulaanan eeg maaha haddii lamuu odhanaya akhbaranaa fulaan qaala akhbaranaa fulaan akhbaranaa ma xadatanaa fulaan anna fulaanan akhbarahu waa anna markaa man bacda sheekh gelaysa oo dii adigu masamaac baabay taadu ahayde isaga laakiin sheekha ay dee ijaazo ahayd wixii uu ku wariyey ayay siiqada yar bedelayeen oo adnay isticmaalayeen si ay ijaazo inay tay taasi u tilmaamaan haddaba waqtiyadaa hore dee qaarkana inkirayeen istilaaxaasi ma sugnaan ama isticmaalkaasi laakiin markii dambe wax iska badan buu noqdo qarnigii lixaad ba hadii lasoo gaadho toddobaad way inta badan ijaazada dee sanadka dhexdiisa dhacaysa maman bacda sheekh oo kale can iyo anna ayay isticmaaleenoo bal taasi amba anaana iyadna qarnigaa lixaadba iyo wixii ka dambeeyey way iskaba sugnaatay istilaax ahaan ama isticmaal ahaan in ijaazada loo isticmaalo iyada dee raggaa dambe qarnigii toddobaad iyo sideedaad iyo amba anaada khaasatan asaanidooda dhow ku jirta oba dee ijaazadaas bay ahaydba bal markaa wuxuu uhi walafdu anna isticmaalu lafdi anna anna lafdigeeda oo la isticmaalo khaasatanna waxa weeye waa ijaazada labaad ah ee sheekha sheekhiisaba ah bacduhum bacdigood qad ankara waa inkare bacdigan uu sheegayaana bal waxa wey de markii horena mutaqadimiintii macruuf kuma ahayn agtooda taas markan dambe ayay walow dee nin hore mutaqadima abi xaatim araazi ay kasoo naqliyeen taas baa dee taqaadiciyaad oo kale markuu taas soo sheegay abi xaatim inuu doortay uu sheegay siduu xagga hooseba shaarixu leeyahay qaadiciyaadna kolley kalaamyadiisana imaka halkan aad buu usoo yar noqnoqday aba intan aan anwaacdan hayna uu soo noqnoqdaaba guud ahaan kutubtuu kusoo noqnoqdaa marka kayfiyaadka taxamulka lagaba hadlayo anwaacda taxamulka sababtuna waxa weeye kitaab mustalaxuu leeyahay xataa dee sharxunukhbaba aan magaciisa iyo dikrigiisa kuba soo aragnay kitaabka intiisa badani waxyaalaha kale waa wax naadiraba ee waxa weeya guud ahaanba wuxuu yahay unba waa anwaacdan taxamulka iyo waxyaalo waxaan dee aadaab iyo umuuro kaloo yar markaa ka yar baxsan ahayn waxa mucdamkiisu yahay tan oo meelahan buu dee yar anwaacdan buu aada uga yar hadlaa kitaabkiisa nilmac waana kitaab madbuuca oo la arkay dabcaad kala duwan horta dee kuwa madbucaysan walo anigu dabcadan haysto kutub kaleo la socota uu ku dhex jiro bal haddaba qaadiciyaad baa isagu tan inkiray oo fogeystay oo wuxuu leeyahay dee wax cibaaradii ayna tilmaamayso inuu ijaazo ka fahmaynaa kumaba sugnaa luqa ahaan iyo curfi ahaanna wax muctaada may ahayn laakiin taasi markii hore ayd ibnu salaxna waa suu yidhe laakiin intii kaba damaysay intaa curfigoodii saasuu iskaba noqday oo cibaaradaasi oo iska noqotay sadarka labaadnayn ee ugu dambeeya kitaabka ibnu salax markii uu cibaarada soo naqneego qala ibnu صلاح inahu اsطilaax baciidu ilaa anahu qaala ibnu صلاح baa yihi weeye wahuwa macnaa isticmaal ana oo la isticmaala halkan ijaazadan khaasatan min bacda sheekh samaaca ku xigta loo isticmaalaa qariibun wax dhow buu iska noqonaya tii hor yidi waa wax fog in la isticmaalo waa dhow yahay fii ma idaa samica minhu alustaad halkaas cibaarada waxa weeye sawaabkii alisnaad waa marka uu yahay isnaadkii ruuxu maqlay waliba arinta la yaab galahayd kitaabka taqid walidax ama muqadimada culum xadiis khaasatan dabcada lab socoto nukadka ciraaqi oo kale san baa dhacday oo dee taxriifka iyada halkaaba kuba sugnaa o istaadkaa dhacay idaa samica min isnaada matala wuxuu leeyahay sheekhi baad isnaadkii ka maqashay matnigii kumabuu sheegin oo axaadiistii maba sheegin intii kale u ijaazeeyo kale bal markaa dee yar asla ikhbaar baa jiro maqalkan aada isnaadkii maqashay si waxaad maqashay oo kale ayuu noqonaya taasoo kale haddii anada ana fulan akhbarahu la yidhaha waaba wax iska dhow buu leeyahay laakiin markaani taasi jirin buu leeyahy isticmaalkaasi waa fogaya calaa kulli xaal markii dambe khaasatan mutaakhiriintii wuxuu iska noqday shay iska shaa'ica oo isticmaalaan walaftu ana bacduhum qad ankara bacdiguna markaa waa dee qaadiciyaad iyo ibnu salaax iyo وغاaلبا عن في الأkير jاrي ولayس منها qاaل في الbخاaري wuxuu hi شheekhu رaحimه الله taعaaلى وعn ay واsتعmaaل lفd can can lafdigoodoo la اsتعmaalo في الأkخير waa زمnkii dambe weeye waa wakhyaatyadii dambe jaarin mid socday weeye ama ka dhacay weeye oo idee yimi oo sugnaaday غاaلبا في الغاaلب inta badan oo في الغاaلب waa wax shay jira oo wuxuu leeyahay walow cibaarada fi lakhir aad moodo wahiya alijaazatu dee waktigaasna muhimku waxa weya waktiyadii la isticmaalay xataa cibaaradu dee ciraaqi waaba siday kuba sugnayd iyo kutubtii kaleba de waa waktiga dambuun bay kuba fasirayeen ee waxa ay tahay beryihii dambe qarnigii shanaad wixii ka dambeeyey oo qarnigii lixaad iyo intii ka dambeysay ijaazada waxay u isticmaaleen halka can bay isticmaaleen oo markaa can baa iyadu dee nooc markaa kolley isticmaallo kala duwan bay leeday isticmaallo horeynu usoo aragnay waa tii halkii mucancanka aynu kusoo aragnay masalada nafteedu waabay horeysay oo iyaduna kutubtu halkaasna halkan way kusoo qaadaane maanta waa celinin ay kuba celiyaan waxaa kaloo isticmaalaadka can kaba mida sheekh imika raawigani hadduu sheekh wax ka maqlay waa tani waa maqalkii caadiga ama samaac ama qiraahaba noqoto uu kaba maqlay laakiin sheekhu ay tahay ijaazo wuxuu isaguna kuba wariyey markaas bay deeta isticmaalaan halkaa halkay dee cibaarada ay u isticmaalaan ee tilmaamaysa curfigoodiina markii dambe iska shaayac noqotay iyo wax badan waxaan la isticmaalo oo bal matalan isagoo uu yidhaaho shaksigii macnaha xadaanii fulaanu can fulaanin khaasatan ragga muqan ama qara'tu calaa fulaanin can fulaanin oo kale cantaas gelaysa sheekha cidda kaba dambaysa waa markii ijaazadii isagu ku taxamulay adigu sidii kalaabaad uga warisee caadiga ahayd qarnigii lixaadba markii wixii ka dambeeyey qarnigii lixaad iyo wixii ka dambeeyey iska shaayic bay noqoto soo markaas suyuudi oo kale alfiyadiisa markuu adna iyo can kaba hadlo wastucmila ijaazatan fi da zaman macnaa can iyo anna waxaa loo isticmaalay ijaazo wixii lagu taxamulay khaasatan sheekha cidda ka dambaysa wixii ama cidda ku xigta wixii dee beryahan dambe oo khaasatan waa qarnigii lixaad iyo wixii ka dambeeyey taas buu sheegaya oo wuxuu ihi waa can ay wasticmaalu can can oo la isticmaalo lafdigan hadda waana adihii un baan weli ku jirnaay maha werinta hore waa marka uu ruuxu gudanayo isagu dadkii gaadhsiinayo cibaaradii dee caddaynaysay sidii uu ku wariyey weeye ee uu isticmaalayay can isticmaalkeeda la isticmaalo fi lakhiiri waa zamankan dambe waa ragga muta-akhiriinta oo dee dambe qarnigaa shanaad iyo wixii ka dambeeye weeye macnaa jaarin kolle jaarin mid isagu waaqic oo xasilay oo dhacay weeye gaaliban fi lgaalibi oo dhacayo ama dureerayo oo soconayo ama jiraba dee intan dambe sida badan weeye kolkol bay dee dadka qaarkood caadadii horon iskaba isticmaalaan ee inta badan iyo fi lgaalib can baa iyadana la isticmaalay ijaazadaas loo isticmaalay man bacda sheekh samanada dambe wey walaysa minhaa qaala fi lbukhaari wey walaysa minhaa ay walaysa ma ahaano minhaa ijaazadii kaba mid aha ama cardi iyo waxyaalahaas iyo munaawalaba qaala lafdigaa qaala oo qaalo keliya ah ama qaala lii fulaan ama qaala lanaa fulaan iyadoo lii ay laba socoto oo fi lbukhaariyi bukhaari kuba sugnaatay macnaa waxa weeye bukhaari ayaa saxiixiisa marar waxa dhaca halkuu xadaanii iyo akhbaranii ka odhan jiray inaanu odhanba ow idhaah qaala lii fulaan ama qaala lanaa fulaan uu yidhaaho kolkolla qaalo keliya oo halka mucallaqa ay kagaba hadlaan culimadu qaaladaasi waxay tahay oo dee sheekh sheekhyadiisii kamidana wax kaga soo naqlinaya ayaa kitaabkiisa dhacda wa qaala hishaam ibnu camaar waa mid keliya unoon qaala li ama waxaa yidha qaala lanaa fulaan ama qaala lii fulaan haddaba alfaadahaas ayay bacd alculamaa sheegteen waxa weeyaan inay cardi uu wixii uu qaala yii qaala lanaa yidhi ama qaala lii yidhi ay tahay wax mudaakaro uu sheekhu uu ku wariyey eena ku warin duruqdii kale dee dersi ahaan ee caadiga ahayd ee lagu warin jiray mudaakaro uu ku wariyey barhkoodna waa sida ibnu maaja se ibnu maaja ibnu mandahe wuxuu sheegtayba bukhaari wixii uu qaala lii yidhaaha waa wax loo ijaazeeyey taa culimmadu way radiyeen way ku diideen bal horta taas khaasatan ijaazada xaafinu xajarna radigiisii fatxi waa taa xagga hoose u idinka dhiganayo walo dee yar biana halkaa u dhigtay waa bianahu cibaaradiisu say ahayd weeyaanoo waradahu lxaafidu fi lfatxi bianahu waa xaafid ba isagu istiqra inuu tatabucay uu raacraacay kaiira min almawaadic alati yaqulu fiiha fi ljaamici qaala lii markaasaa wuxuu arkay kitaabkiisa taariikhda iyo kutub kaleu leeyahay isagoo halkuu qaala lii halkan lahaa xadanaaba yihi xadaanaa yidhi halkaa dambena wlbukhaariyu lilbukhaariy u dhigtayna waa laam keliya wlbukhaariyu aliftii unbaa adigu malaa ku darsantay wlbukhaariyu laa yastajiisu fi lijaazati idaaqa taxdiid bukhaarina dee wax loo ijaazeeyey isagu ma banaysanayo inuu xadaanii yidhaah waana kan halkii uu qaala lii lahaa saxiixa taariikhdiis oo kale misaal ahaan xadaanaa fulan yidhi bal markaa taasi waxay tilmaamaysaa inuu masmuuc yahay walow uu xaafid yidhaaho haddana wixii uu qaala lii yidhi kolley seyqadaa wuxuu isticmaalay arrin nugtaa jirto markuu tatabucay ee uu isagu xaalkiisii aadiye wuxuu yidhi alfaadaha eegay ama waa wuxuu sidaa dee xiiri ninkaa la yidhi adigu bal markaa uu mudaakaro ku taxamulay taas bay noqon ama qaaliban wuxuu isticmaalay waxyaalaha daahirkiisan ama xukm daahirkiisani aanay marfuuco ahayn ee mawquuf daahirkiisu yahay xukumka xaggiisa ama xagga macnaha xukum rafci haba lahaado ama wixii isnaadkiisa maqaal uu ku sugan yahay in shardigiisa soo gaadhin umuura caynkaasuu isticmaala qaala liye laakiin muhimku waxa weeyaan ijaazo maaha taas buu imika sheekhu ina leeyo walaysa ma aha noo minhaa ijaazada ka mid ma aha qaala keli lafdigan qaala ama qaala lii haba noqoto ama qaala lanaha ma qaale mujarade oo fi bukhaari kusugan oo waxa bukhaari dhacee qaala se ibnu mandah yidhi waa ijaazo arinku taas ma aha oo ijaazo isagu halkan kuma warin bal halkaa waxaan kaga baxaynaa alfaadihii adaha ee u yaalay munaawalada iyo ijaazada ama ha noqdeen wixii dee xaqiiqada iyo waaqaca caddaynaya ha noqoto wixii mutaqadimiintii qaarkood ku idlaaqan haba noqoto markan dambe muta-akhiriinta agtooda wixii shaa'ic noqday iyo wax faafay in loo isticmaalo ijaazadii khaasatan haba noqotee waa ka abyaadda afartuu inoogu sheegay alkhamis haddaba noocii shanaad ee anwaacdii xadiidka ama lagu warinayay kaba mida kayfiyaadkii taxamulka kaba midi alkitaabat lmujaradalkii iyo kitaabadii ka dhar la-ayd ee aan ka madhnayd ijaaza wax laysu ijaazeeyo oo kitaabadu waxa weeyaan kollay umuurahana kitaabkii kale a taswiirteeda iyo suuraynteeda aynu kuba soo maraye nin dee muxadis oo axaadiis riwaayo u leh ayaa axaadiistii uu maqlay wax kamida qorayo isaga qori khadkii ama ruux kaloo dee uu amray oo dee siqa ayaaba qoraya markaasaa ruux la jooga ama ruux kaba maqan baa axaadiistii loo qoraya waxaana ku qoran dee isagoo uga diraya axaadiistia markuu sheego odhanaya axaadiistaa waxaan ka wariyey hebel oo sanadkaygii sanadkiisii buu dhammaynaya oo axaadiistaa sanadkaasaan ku wariyay waaba intaa haddii haddaba taa ijaaza ay la socoto dee waa ijaazadii aynu soo maro bal dee nooc munaawalo in ay la jirto in axaadiistii haddaynu lahayn munaawaladu kitaab laysu dhiibo weeye waa kan axaadiistii si uba dhiibay oo noocii horey noqonaysaa oo noocan way ka baxaysaa laakiin marka qoraalkaa uu qoray sanadkiisiina wuu sheegay mooyaane iga wari iyo waan ku ijaazeeye waxaasi aanay laba socon ayaa maanta halkan ay culimmadu kaga hadlaanoo ay noqonaysaa taasi miyay noqonaysaa wuxuu ruuxu marka dambe kaga wariyo oo can fulan yidhaaho bal uu isagii kaga wariyo mise ma noqonayso tiibaa uu markaa inoo sheegaya oo wuxuu uhi qabuuluhaa aqbalkeeda la aqbalo kitaabadii macnaa waa in wax lagu wariyo iyada la aqbalaa almashhuur qowlka mashhuurka a weeye wsaxiixu qowlka saxiixa ana weeyaan in la aqbalo oo wax lagu warin karo wamaysuhu soocitaankiisa uu soocayo roox waxa weeyaan ruuxan maktubu ilayhigi alkhada oo uu garanayo alkhada khadka oo inuu sheekha khadkiisi yahay uu garanayo shaki aanu kaga jirin faqad oo keliya oon uba baahnay dee aan la socon shahaado iyo bayino inuu uhelo khadkii fulaan inuu yahay kaasoo keliya ayaa yubiixu banaynayana wax warintii wax lagu warinayey ijaaza maya kitaabada wax lagu warinayey bal taasba weye ama waxaa dhow odhan doona isagaa inoo sheegi doona oo bal markaa wuxuu leeyahay maka halkan sheekhu raximah llahu tacaala hadday kitaabadaasna dhacday asaaniidan kutubta waaweyna way kuba sugantahay noocyo kitaabadaasa bukhaari iyo muslimna way kuba jiraan khaasatan sanadada dhexdooda oo kale bukhaari meel keliyaa dhacday wuxuu sheekhiis ina bashaar maxamed ibnu bashaar uu usoo diray oo kale oo fiima katabalaya maxamed ibnu bashaar inaha kale laakiin sanadka way ku jir jiraan oo dee ama saxaaba ha noqoto ama taabiciin ha noqoto o dee saxaabada oo kale mugiiratu ibnu shucba wuxuu qoray mucaawiya oo ah xagga salaada dabee dikriga lala imanaya labada saxiixaba way kuba sugan yihin dee in kaleo taabiciintiina way ku sugsugan yihin oo bal waa wax jira bal markaa maxay tahay imika axaadiistan haddii ijaaza ay la socoto ijaaza ay noqotay weliba xoog leh oo munaawaladihoo taas kama hadlayno axaadiistii buu qoray sanadkiisii buu sheegay ninkiibuu uba diray dee diritaanka halkan waa kan sanadkiisii buu sheegay axaadiistii waa tan u dabdisan oo u qorayba sheekha khadkiisii waa qaran garanaya marka taa waxaa adigu qowlkooda saxiixi uu yahay culimada agtooda ee mashhuurkii ruuxu waxbuu ku warin karaa waxwarintuna waa isagoo yidhaahaa bal cibaarada dambe isticmaala oo dee xadathanii ama akhbaranii ma odhanayo allahuma haddaanu odhan xadahanaa kitaabatan ama akhbaranaa kitaabatan oo waaqiciyo si waaqac ahayd aanu caddayn aanu laba imane laakiin waa inuu wax ku warin karo taasba weeye marka shardi keliyana way leedahay bay yidhaahaano shardigaasi waxa weeye ruuxan maktuubulahuga ee isaga loo qoray ninkan kaatibka ee khadkan soo qoray waa inuu garanayo khadkiisii oo hadduu khadkiisa garanayo uma baahna in markhaatiya loo helo khadkii fulaan waxani inuu yahay uu usoo qoray waayo khadadku inta badan had iyo goor dadkan meel wada jooge way khad bartaano waa la yaqaan bal dee culimadii hore quruun hore qarnigii markaa afraad iyo saddexaad iyo ama lixaad iyo sideedaad iyo dhima dhintay ee kutubtoodii fartayd maanta la hayay dadkan cinaayada uleh khuduudaasi in badan la tacaamulay way kala soocaan khadkii fulan iyo khadkii fulan waa la kala soocaa oo wax la kala garanayo inta badan iskuma darsamaan isma shabahaan khadadku dee waayo waxad iyo goor ninba ilaahay kayfiyuhu siiyayo waa la kala sooci karaa haddaba taasoo keliya ayaa ku filan ee bayina shardi ma aha bayina shardi ma aha intan weeye shadriga dambatuu inoogu sheegay bal markaa waxa weye kol hadday taasi dhacdo hadhow waxbuu ku warin karaa kataba ilaya fulan buu odhan markaasuu sanadka xaggaa dambe ka raacinaya walow aanu halkan idlaaqayn xadahanaa fulan aanu idlaaqahayn isagoo kitaabo ku qayda mooye bal markaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala qabuuluhaa kitaabada iyo waa waxaa laysu qore kitaabada aqbalkeeda la aqbalo aqbalkuna waa in wax lagu wariyo waa qabuulu riwaayati bisu shaarixuba lafdiga uu ku tafkiikiya ama uu ku furfuray almashhuuru qowlka mashhuurkaa weeye wasaxiixu qowlka saxiixa weeye markaa ahlu xadiidka agtooda wa xataa ijaazayaanay laba soconinbe xaggii macnaa diridan uu diray uu ogeysiiyey sanadkiisi u sheegay nooc idan baaba jira taasba weeyaan wamayza halkaa dusha waxaa idin yaalo dee kolley mayzatu tabaa taale lakiin xagga hoose waa ka caadiga ah sharaxa hoose waa lafdigu waana masder imaka mayza alkhadana mafcuulkii baan kaba dhigaynaa dee waana faaci markaa waxa weeye bal haddaba wamayzuhu ninkan maktuubu ileyhiga soocitaankiisa uu soocayo ee uu garanayo waa dee markaa masderkan waxa weeye faacilkiisii buu noqon damiirkan ama masder mudaafin faacilisu shaarixuba yidhi soocitaankiisa uu soocayo macnaa soocitaanku waa garashada uu garanayo alkhada ninkii kaatibkaa khadkiisii uu garanayo inuu khadkii fulaan yahay faqad oo keliya oo dee bayina aanay la socon iyo markhaatiyo caddaynaya khadkii fulaan inuu yahay ayaa yubiixu banaynaya in wax lagu wariyo oo iyada tan kitaabadii wax lagu wariyo taasba weeye ba haddaba qowlka mashhuurkaa waa kaas ama iyada dee muqaabil almashhuur iyo qowlkii saxiixa waa bacd alusuuliyiin iyo bacd almuxadisiin qowl ay leeyihiin oo ah inaan wax lagu warin karahayn ha lagu camalfale laakiin aan wax lagu warinahayn taas oo kale xaggan kale uu leeyahay khadkuu keliya kuma filana barhkood baa iyagu qaba khuduuddu inay shabihi karto aan dee khad keliya aan la ictimaadsanahayn laakiin taa waxay culimmadu ku tiriyeen wax naadira inuu yahay inay shabahaan khadkiina la garanayo allahuma waxa weeyaan haddaan un sheekuu qorin oo nin kala qoray ayaa loo baahanya ninkaasi nin siqaa inuu noqdo nin lagu kalsoon yahay inuu noqdo un taas ay sugnaato nin siqaa inuu yahay ninkan qoray waayo de axaadiista qaar baad ad aragtay iyagoo ku cileeyey xadiidkani kitaabu ahaa kitaabadina ruuxii qoray imaka lama garanayo kolkol jahaalat alkatibi ay wax ku cileeyaan hadduu bal ruux kale yahayna waa inuu siqaya inay sugnaaton intaa wey bal haddaba maxaa la odhanayaa marka wuxuu uhi qayid qayd halkaas sharaxa hoosaba haddaa eegtaan saasa inoo taala waana sida sawaabkaa matiga qaafkii baa muhiim noqdee qayid waxaad qaydaa adigu weye ruuxan dee raawiga ee wax ku warinaya kitaabow bikatbin kitaabo ku qayd katbin waa dee matalan kataabo mastarkeedba macnaa waa lafdigii kitaabada ku qayd oo maxay dheh ka qad kataba waa qorayoo ilaya ani iisoo qoray waaba maxay adigoo yidhaha qaydkiibaasan ee ka ilaya qad katab ee ka ka qawlika ama waaba adigoo yidhaahaa qad kataba fulanun hebel ama qad kataba zaydun waaba taalee zaydu waa soo qorayoo ilaya anuu iisoo qoro dee taad odhan markaasna dabadeed maxaad raacinaysaa sanadkiisii oo kataba ilaya fulanun xadahanaa fulan can fulan can fulan oo sanadkiisii baa la raacinaya ilaa taa taasaad kuba warinaysaa adiga laakiin dee ma odhanaysa akhbaranaa fulan ama xadahanaa fulan taa ku qayd litasluka si aada u marto asabiila dariiqa almuntakaba la doortay ahlucilmiga agtooda oo dariiqii mukhtaarka ae la doortay si aada u marto ujeedadu aanad ugu dhicin barhkood say ugu dhaceen halkan dee nooc yar tadliisnaha ku jiro ee iyagoo waxa ay ku wariyeenba kitaabo ahayd inay yidhaaheen akhbaranaa fulan keliya ama xadahanaa fulan keliya oo dee ihaamkaa weyne uu kuma jiro dadka ay u qaadanayaan samaaci ama qiraa'adii si aana taa uga badbaado oo dariiqaa la doortay aada u marto waxaad qaydaa wax kitaabo iyo taasoo kataba ilaya fulan saa dee asaaniidaba ku badan musnadka imaam axmedna aada bay uguma badan tahay xagga hoosena waa kaa bukhaari kataba ilaya moxamed ibnu bashaar markaa mukaatabana sida suyuudi yidhaha suyuudi baa hadalkan lahaaye kitaabka nin dee sheekhiisii oo bukhaariya uu soo qoray qoraalka wax kaga wariyay halkaas keliya ubaa jirto ayman iyo nudur ah muslimna laakiin asaaniidda dhexdeeda way jiraan bukhaarina waa laga helaya asaaniidda dhexdeeda sadee waxa weeyaan imika ibnu cawn oo kale xadiis naafic u soo qorayo xagga bal markaa la eego gaaladii un dacwadu gaadhin ama aan la ogeysiinin weerar laguma qaado xadiid saas ahaayoo kale waa ku sugan yahay xadiidka aan sheegaynay wardigan ama dikriga lala imanayo salaada dabadeed salaadahan faradkaa dabadeed babel maalan oo muqayrat bnu shucba mucaawiya uu soo qoray waa kuba sugan yahi umuuro saasi way jiraan bal markaa inta badan waxaa dee waxiiba xaaladiiba cad oo imanka haddaan taas kitaabadu aanay noo qornayn halka asaaniidda damaynaan ogaaneynba waa lafsigan laleeyahay yaanu imaninba xadahana ama akhbarna yaan la idlaaqan marka wuxuu uhi qayin bikatbin macnaa waxaad ku qaydaa markaad adigu warinayso si aad xaaladii iyo taxamulkaagu siaa u caddayso kitaabo ku qayd ka qowlika qad kataba zaydun ilaya anuu iisoo qoray kada waqaala xadaanaa fulan can fulan can fulan markaa can nabiyi sala allahu alayh wasalam sa litasuuka si aad u marto asabiila dariiqa almuntakhaba la xushay ee la doortee culimadu ay doorteenba asaadisi claamo sheekh kii lixaade anwaacdii taxamulka kaba midi waa sheekha ogeysiintiisa uu ogeysiinayo daalibkiisii wuxuu warinayay oo kolley umuurahana kitaabkii kale ayaa inooguba sugnayd marka iclaamkuna waxa weeyaan waa iyadoo dee nin riwaayo wuxule ama sheekhi axaadiis ama kitaabba uu warinayay oo uu riwaayo u leeyahay uu tilmiidkiisii ogeysiyu yidhaaha bal maalan kitaabka fulaan ama axaadiisa waxaan ka wariyey hebel sanadkiisiina wuu dhammaynayaa laakiin lama socoto ijaaso hadday ijaasa la socoto iyadoo waa arrintii dee ijaazadiibaa inoo imanaysa aynu soo maray ee waxa weeyaan intaa ogeysiintaasunbuu ku kaafsoomay oo wuxuu hi bal